إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warkan subax ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah howlgal dhaliya ee khasaare isugu jira dhimashay oo dhaawac ayaa ka dhacay duleedka degmada afgoye kaasoo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dowladda iiraan ayaa mar kale duqaymo culus ku garaacday deegaanada uu xooga ku haysto kayaanka yahuudda ciidamada booliiska kenya ayaa dhacaw geystay xarumo ganacsi oo ay dhallinyaro soomaali ku leeyihiin caasimadda dalkaas golaha noqobada ee wilaayaadka islaamiga ayaa bogaadiyey kaalinta qabaa'ilka soomaaliyeed ka qaadanayaan halganka lagula jiro shisheeyaha waddanka kusoo duulay gaadiidyada isticmaasha waddada isku xirta muqdisho iyo afgooya ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan burburinaya ciidamada shisheeye ka wadaan waddadaas mas-uul amerikaan ah ayaa booqday magaalada hargeysa si uu dardargeliyo damaca uu maraykanku ka leeyahay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan siyaasi horey xilal uga soo qabtay dowladda etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ra-iisul wasaaraha dalkaas uu ku lug leeyahay colaadaha ka taagan etoobiya dowladdii niyah ayaa magaalada joma meel loogu soo xiray ganacsatada kala duwan ee magaalada qodobka dibadda dhegaystayaal saakay waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda hindiya ayaa dalka bangaladesh u soo masaafurisay boqolaal qof oo muslimiin ah oo ka soo jeeda dalkeeda intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koroonaa ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan iminkana u diyaargaroobah isagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijirada ay ku beegan tahay afariy labaatanka dulxija kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan labaatanka bisha lixaad sannadda laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo fidsan howlgal dhaliyey khasaare isugu jira dhimashay oo dhaawac ayaa ka dhacay duleedka degmada afguye kaasoo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka guutada jugta culus ee ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic culus ku garaacay fariisan ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dhimashada waa afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo dhaawaca lix iyo toban kale dowladda iiraan ayaa mar kale duqaymo culus ku garaacday deegaanada uu xooga ku haysto kayaanka yahuudda waxaa weli sii socota xiisadda militari ee u dhexaysa dowladda shiicada ah ee iiraan iyo maamulka yahuudda taasoo gaartay baarkii ugu sarreeyay iyadoona labada dhinac saacadihii lasoo dhaafay duqaymo culus iswadaarsadeen duqaymaha ugu badan ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay geystay dowladda shiicada ah ee iiraan iyadoo deegaanada uu haysto maamulka yahuudda ilaa iyo saakee laga maqlayo duqaymo culus oo ay geysanayaan gantaalada ridada dheer ee dowladda shiicada ah ee iiraan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dronista kuwaasoo khasaarooyin baan gaarsiiyey maamulka yahuudda habeenkii xalay duqaymo xoogan oo khasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada xayfa iyadoona ay burbureen dhismayaal fara badan oo ay deganaayeen dad yahuud ah sidoo kale aroornimadii hore ee saakay tiro gantaalo ah ayaa ku dhacay magaalada talaabiib ee ay xooga ku haystaan yahuudda sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya gubasho xoogan oo ay gubanayso magaalada talaabiib iyadoo goobta uu dab ka kacay ay soo buuxdhaafiyeen ciidamada dabdemiska kuwaasoo baqdin iyo aan fariir joogto ah laga dareemayay mar welibana xagga sare eegayay warbaahinta maamulka yahuudda ayaa sidoo kale gordhow shaaca ka qaaday in sagaal iyo toban qof ay ku dhaawacmeen mid ka mid ah gantaalada dowladda shiicada ah ee iiraan oo ku dhacay magaalada koonfurta ee birsheeb walow uu jiro khasaare intaas ka badan inkastoo cadowga yahuudda ay qaryeen isla saakay gantaalada dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa ku dhacay xarun u dhow shirkadda microsoft ee talaabiib wadooyinka waaweyn ee magaalada talaabiib ayaa haawanaya iyadoo kaamirooyinka ay soo bandhigayaan gaadiidka yahuudda oo meel weliba daatan sidoo kale habeenkii xalay ilaa iyo saaka gantaalada maamulka yahuudda ayaa ku dhacay magaalada tehraan ee caasimadda u ah dowladda shiicada ah ee iiraan iyadoo burbur xoogan u geysteen dowladda shiicada ah ee iiraan walow aan la soo warin khasaaraha gaaray dowladda iiraan dowladda shiicada ah iiraan ayaa dhankeeda ka warrantay inay soo riday tiro gantaalo iyo diyaarado ah oo ay leeyihiin kayaanka yahuudda sidoo kale dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa soo bandhigtay inay gacanta ku dhigtay tiro jawaasiis ah oo la shaqaynaya hay-adda muusaad ciidamada sirdoonka iiraan ayaa gacanta ku dhigay hub iyo raasaas aad u fara badan oo ay wateen shakhsiyaadka la qabtay kuwaas oo lagu qabtay waqooyiga galbeed ee dalka iiraan iyagoona isku dayay inay ka baxsadaan ciidamada sirdoonka iiraan xadka u dhexeeya ciraaq haddaba dhegeystayaal xiisadan sii karar qaadanaysa ee u dhexaysa dowladda shiicada ah ee iiraan iyo maamulka yuhuudda hadba waxay ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha allah ciidamada booliiska kenya ayaa dhac u geystay xarumo ganacsi oo ay dhallinyaro soomaaliya ku leeyihiin caasimada dalkaas faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara maxamed muude axmed abu muslim iyada oo ay weli socdaan dibadbaxyada ka socda dalka kenya ayaa waxaa la soo warinayaa in ciidamo ka tirsan booliiska kenya ay dhac u geysteen xarumo ganacsi oo ay leeyihiin dhallinyaro soomaali ah dhallinyaradan oo midkood iibinayay qalabka elektarooniga ayaa waxa uu wargeys ka soo baxaa kenya u sheegay in toban maalmood ka hor intii ay dibadbaxyada bilaaban uu xaruntiisa ugu yimid nin ku wargeliyey in qiimo jaban uu kaga iibiyo qalabka uu haayo markii uu diiday ayuuna ugu hanjabay in maalinta dibadbaxyada uu si bilaash ah ku qaadan doono taas oo ah midda dhacday saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha internetka qabsaday askar ka tirsan booliiska kenya oo la cararaya laabtoobyo badan oo ka soo qaaday xarumaha ganacsi ee soomaalida golaha nuqabada ee wilaayaadka islaamiga ayaa bogaadiyey kaalinta qabaa'ilka soomaaliyeed ka qaadanayaan halganka lagula jiro shisheeyaha waddanka kusoo duulay warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cabdulkhaaliq macni cabdiweli hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed ayaa bogaadiyey boqolaal geel ah oo qabaa'ilka soomaaliyeed ku garab istaageen xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo doorka weyn ee haweenka wilaayaadka islaamiga ah ay kaga jiraan jihaadka soomaaliya ka socda nabadoon ismaaciil haaruun oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah ayaa isaga oo ku hadlayay afka noqobada soomaaliyeed wuxuu si weyn ah u bogaadiyey beelaha soomaaliyeed oo muddooyinkii lasoo dhaafay boqolaal geel ah ku wareejinayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sidoo kale nabadoonka sheegay in ay jiraan beelo kale oo waddada kusoo jira ballanqaadyo waaweynna u sameeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan bogaadinayaa ummadda soomaaliyeed xoolaha isugu jira geel iyo adhi iyo wixii kale ay helayaan ee ay ku wareejinayaan mujaahidiinta si loogula dagaalamo cadowga ilaahay ee sida gardarrada ugu soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sunnaha nebiga beelaha dhiibay iyo ummadda soomaaliyeed dhiibtayna haddan tira koobkooda halkan lagumaba soo sheegi karo ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastaba ha joogta ama gobol kastaba ha joogta waa nin bixiyey oo diyaariyey oo wareejiyey oo mas-uuliyiintii hawshaa lahayd ku wareejiyey iyo mid hadda gacanta ku haya oo ururinaya oo doonaya inuu wareejiyo iyo mid ku tala gashan weliba dadka hadda ku tala gashani waa dad yar dadka intiisa badnayd waa wax hadda gacanta ku haya iyo wax wareejin doona haddii alla idmo nabadoonka ayaa sidoo kale bogaadiyey doorka haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay kaga jiraan jihaadka isagoona xusay in ay haweenka jihaadka la garab taagan yihiin waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin buskudka dharka iyo caagadaha kuwaas oo ay ugu talagaleen inay isticmaalaan ciidamada mujaahidiinta ku jilbixiran jiidaha hore ee dagaalka waxaad og tahay oo kale oo aad iyo aad aanu si gaara weliba ugu hambalyeeraynaa gabdhaha soomaaliyeed ee cafiifaadka ah mar walba buskudkay layay la ordayaan caagay la ordayaan shaqlanaha ah dharkay la ordayaan waxa dhaxanta laga xidhay la ordayaan xataa ilaa iyo xad waxay keeneen xarkihii lagu soo xidhxidhi lahaa murtadiinta gaaloobay xarkihii lagu soo xidhi lahaabay keeneen muddooyinkii u dambeeyey waxaa isasotarayay qabaa'ilaadka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah oo jihaadka ku bixinaya hantidooda sida geela iyo waxyaabo kale iyadoona xusid mudan in qabaa'ilaad kale ay isku diyaarinayaan in ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejiyaan boqolaal neef oo geelah gaadiidayda isticmaasha waddada isku xirta muqdisho iyo afgooya ayaa dhigay dabadbax ay kaga soo horjeedaan burburinaya ciidamada shisheeye ka wadaan waddadaas faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah mubaarak cumar maalintii shalay waxaa duleedka xamar gaar ahaan inta udhexaysa muqdisho iyo afgooy ka dhacay dibadbax ay dhigeen gaadiidyada isticmaasha waddadaas kaasi ay kaga soo horjeedeen waxyaalo askartu shisheeye u geysteen waddada laamiga ah gaadiid taango ay wateen ciidamada shisheeye ayay marsiin laamiga wuxuuna geystay waxyeelo taasi oo ay ka hor yimaadeen gaadiidleydu iyagoona kadgeliyay socodka ay ku jireen askarta shisheeye isna hortaagay gaadiidkoodii qaar ka mid ah gaadiidleyda warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay u geysteen ciidamada shisheeye iyagoona sheegay inay iska dhicin doonaan maanta waxaan joogaa mudaaraadkii waxaan joogaa laamigii taangiga saan loogu maaragtay ii sheeg laamigii taangiyal saan ugu samaynayaan marka wax alla waxaan ka yeelaynaa maaha annaga marka waa inaan iska qabannaa iska qabannaa waa kaas gaarigayga waa kaasa waa loo dhigaa taangiyaasha taangiga baabuuran u dhigaynaa dhibkaan aragta laga soo maray hadda haddaan shacabna annaga haysana nimankan taangi in laamiga lasoo marsiiyana ilaahay xaqiisa maaha marka shacabku waxa waaye waa inuu isku tashada insha allah haddii ilaa yidhaahdo dhibaato kastaa nagu dhacdo wixii laamiga googoynaa waa kasoo horjeedaa dhibkaan ka soo marnay lama soo koobi karo deex aan maraynay dadku waa rafaadaayeen baabuurta dibkeeda waa eberay noqonaysa marka in laamiga dhibkaas yar ujuudigaas lagu dhisay in maanta taangi la marsiiyo waa wax wax la aqbali kara maaha waana iska dhicinaya insha allah haddii ilaa yidhaahdo si kastaba ha haatee ciidamada shisheeye ee ku sugan soomaaliya gaar ahaan muqdisho ee dowladyadeeda ayaa marar badan jidacdayaasha caasimada ku jiray gaadiidka shacabka noocyadoo kala duwan iyadoona ay mararka qaar dhacdo inay waddooyinka burburiyaan aynay marsiyaan baabuur taangi ah kuwaasoo marka falka geystaan lahayn cid la xisaabtanta maadaama dowladda federaal iyagu maamulaan oo ay u taliyaan mas-uul amerikaan ah ayaa booqday magaalada hargeysa si uu dardargeliyo damaca uu maraykanku ka leeyahay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan haddaba faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara farxaana cali cabdulaahi wafdi ka socda dowladda maraykanka islamarkaana uu qayb ka ahaa taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magacooda loo soo gaabiyo africom ayaa waxa ay ka degeen magaalada hargeysa iyagoona halkaasi kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee maamulkaas mas-uuliyiinta ameerikaanka ah ee booqday magaalada hargeysa ayaa lasoo warinayaa in maamulka la baxay somalilan ay kala hadleen dekedda berbera iyada oo warar hoose sheegayaan in maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro waxa ugu weyn ee ay danaynayaan tahay aqoonsiga ay kala hadleen wafdigan xubnahan ayaa sidoo kale waxa ay booqasho ku tageen xeebta magaalada berbera iyadoo tani tahay markii ugu horreysay oo ay tiro intaan la eg ee ciidan maraykan ah gaaraan halkaasi ciro ayaa booqashada mas-uuliyiintan ku tilmaamay inay u tahay mid muhiim ah dhanka kalena isagoo ka duulaya ognaa in soomaalidu fidri ahaan u necab tahay shisheeyaha ayuu tibaaxay inaysan la yaabin soo dhoweynta ay maamulkiisu u fidinayaan maraykanka magaalada hargeysa ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa aad ugu badnaa socdaalka ay ku tegayaan xubno shisheeye oo ka kala socday dalalka reer galbeedka oo ay ka mid yihiin waddamada yurub iyo waxa lagu yeero qaramada midoobay haddaba su-aalaha badan ee ku gadaaman sababaha ay shisheeyuhu ugu soo qulqulayaan soomaaliya gaar ahaan maamulada la baxay somalilan iyo puntland ayaa falanqeeyayaashu uga jawaabayaan ujeeddooyinka ay ka leeyihiin inay tahay in muhiimad gaara uu u leeyahay gobolka si kastaba marka la isku soo daro isku soo dhowaanshaha maamuladan iyo dowladaha shisheeye ayaa muujinaysa in reer galbeedku hoggaanka gobolladani u arkaan inay yihiin kuwa u bisil islamarkaana u caaboon sidii ay garab uga heli lahaayeen danahooda ku salaysan daabulashada khayraadka ku jira dhulkaasi siyaasi hore xilaal uga soo qabtay dowladda etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ra-iisul wasaaraha dalkaas uu ku lug leeyahay colaadaha ka taagan etoobiya faahfaahin kuwaadan umuurtaas waxaa la diyaar ah maxamed qaasim wasiiru dowlihii hore wasaaradda nabadda ee dowladda etoobiya ninka lagu magacaabo taaye dandiya ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta hon conversation waxa uu ku shaaciyey arrimo badan oo ku saabsan xukuumadda adisababa isagoo ku tilmaamay in abiy axmed uu yahay nin hurinaya colaadda ka taagan dalkaas mas-uulkan oo horey ula shaqayn jiray abiy axmed ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku dadaalayo sidii oo u baabi'in lahaa qowmiyadda amxaarada waxa uu intaas ku daray in abiy axmed oo kasoo qayb galay kulan ka dhacay magaalada nasareed ee etoobiya sagaal iyo labaatankii julaay ee sanadkii laba kun labaatan iyo kowda isagoo ku labisnaa dareeska ciidanka islamarkaana uu halkaas ka jeediyey hadallo naxdin leh oo ku saabsanaa dagaalkii ka socday gobolka tigreega wuxuu abiy axmed nagu dhahay jabhadda xoreynta tigreegu waxay hadda u socdaan gobolka amxarada anaga ayaa u dirnay si ay u burburiyaan gobolkaasi ha u malaynina inay xoogooda tahay anaga ayaa hurinay dagaalka tigre anaga ayaa jabhadda ku dhiiragelinay inay weerarka fuliyaan ayuu yidhi taaya dandiya wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda nabadda ee dowladda etoobiya isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in abiy axmed uu raalli ka yahay musuq maasuqa ku dhex baahay dowladda etoobiya saraakiishana uu kula taliyey inay hoos u dhigaan musuq maasuqa ay samaynayaan si aan loo fahmin waraysiga siyaasigan oo ahaa mid hadalhayn badan ka dhex dhaliyey gudaha etoobiya ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in abiy axmed uu saraakiisha amray in dadka ay dhibaatada u geysanayaan aysan u ogolaan inay warbaahinta la hadlaan dowra diiniyaha ayaa magaalada jamcme loogu soo xiray ganacsatada kala duwan ee magaalada haddaba warkan waxaa inooga diyaariyey cali aadan xasan dowradan loo qabtay ganacsatada degmada jamaam ayaa socotay muddo lix maalin ah waxaana loogu magacdaray saxaabiga jiriirka ah ee cabdiraxmaan bin coof ganacsatada ayaa waxaa lagu booriyey inay bartaan kitaabu beec si ay u kala saaraan waxyaabaha uu beecu ku ansaxo iyo shuruudihiisa dowradan ayaa waxaa diiradda lagu saaray waxyaabaha ay bulshada kala iibsadaan qaar ka mid ah ganacsatada oo dowrada loo soo xiray ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kaga warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen muddada ay socotay dowrada magacayga waxaa la yidhaahdaa cali ibraahim cabdisalaan waxaan qaadanay dowro inoo socotay muddo lix maalmood ah waxaana ka faa'iidaysanay sida oo ribada inay xaaraam tahay gudoomiyaha ganacsatada degmada jamaame axmed maxamed dooro ayaa noo socotay kitaabo badan ayaan ku soo qaadanay aan ka faa'iidaysanay dowladda waxaa loogu magac daray cabdiraxmaan ibnu coof oo saxaabi jaliilka aad garanaysiin oo mataqaanaa ganacsigan heer sare ka gaaray sidaas oo kale shicaarkeedana waxaa weeye waxala allaahu lbeeca wa xarama rima ganacsatada ayaan ka mid ahay dooro ayaa noola dhigay oo toddoba maalin dheh alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan dadkii dowrada noo keena kheyr allah siiyo gaaladan allah naga jebiyo falastiinna ilaahay idankiisa iyadana culeyska allah ka dulqaado waxaa noo socotay dowra toddoba beri baa noo socotay waxaana laga sheekeynaya ganacsiyadaas si loo ganacsado wax xalaal inta macnaha la ganacsado reer baadiyahana la dhicin oo maxaa idana ribe iyo waxaas lagu waxaynin alxamdulila shukri macalimiintanadana kheyr allah siiyo nabadoon cali kulli shay oo ka mid ah salaadiinta degmada ayaa ka mid ah martida lagu casuumay munaasabadda beec badanaa jiro oo aan bannaaneen ribo ribada dadka si fudud ay kusoo dhex gashaa waxa dadka burburiyo oo ganacsiga burburiyo oo muslimiinta gaalada hataa ay ugu soo dhuuntaanoo cumar binu khadaabna suuqu soo mari jiro ninka baawalbeecuu weydiina hadduu sheegi waayo baawalbeec inta ka baxuu dhihi jir waa suuqma lagugu arki karo nabadoon axmed ciise ayaa lagu soo dhoweeyey mikrofoonka wuxuuna diiradda saaray nimcada uu allahna siiyey ilaahay wuxuuna siiyey roob buuna siiyey barwaaquuna siiyey amni iyo nabadgelyuuna siiyey ilaahay baan mar labaad iyo mar saddexaad kusii mahadinaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa amniga iyo roobka iyo namcada iyo barwaaqada inuu ilaahay noo sii kordhiyo degmada jamaama ee gobolka jubbada hoose waxaa ka socda waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyadoona maktabka dacwada ay diiradda saareen qaybaha kala duwan ee bulshada warkaan dhegeystayaal saake waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana warka dibadda dowladda hindiya ayaa dalka bangaladesh u masaafurisay boqolaal qof oo muslimiin ah oo kasoo jeeda dalkeeda dowladda hinduuska ee fadhigeedu yahay magaalada new delhi ayaa dalkeeda ka masaafurisay boqolaal qof oo muslimiin ah u dhashay hindiya kuwaas oo u tarxiishay dalka dariska la ah ee bangaladesh ciidamada hindiya ayaa lagu soo warramayaa inay gudaha u galeen magaalooyin badan oo ay degan yihiin dad muslimiin ah u dhashay dalkaas islamarkaana ay dadku ku qasbeen in ay si qasab ah uga tallaabaan xadka uu dalkaasi la wadaago bangaladesh kuwaas oo gaarayay ilaa iyo laba boqol oo qof oo muslimiin ah tallaabooyinkan ayaa imanaya xilli ay jirto xiisad ka dhalatay weeraro ka dhacay gobolka kashmiir oo lagu dilay dad badan taasoo keentay in xukuumadda hindiya ee ka taliso dalkaas ay shaaciso olole ballaaran oo ka dhana dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalkaas warkii dhegeystayaal saake ood kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waa inaga intaa